Hay'adda Cilmi-baarista Badaha Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay ku soo bandhigtay Deegaanaha Waayo-arag oo uu qoray taliyihii hore ee ciidamada badda ahna guddoomiyaha Hay'adda Cilmi-baarista Badaha Soomaaliya, Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare. Qoraaga buugga Waaya-arag ayaa qaybta shanaad ee buugga waxa uu diiradda ku saaray sooyaalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahadi Maxamed Rabbi ha u naxariiste waxaana buugga iyo qaybaha uu ka kooban yahay sharaxaad ka bixiyay Liibaan Cabdi Cali oo ka mid ah howlwadeennada Hay'adda Cilmi-baarista Badaha Soomaaliya.
madaxweyne cali mahdi waxa uu caddeeyey inuu xoolaha dowladda ka qaatay berigii uu ahaa dhallinyarada ama wakhtigii agaasinka la dagaalanka duumada laakiin uu iska soo celiyey caadiyaad una gaday una guday si rasmi ah oo furan yacnii wixii uu qaaday si rasmi ah markaa dee uu soo celiyey uu meeshii barteedii ku soo celiyey dhanka kale admiral faarax axmed cumar faarax qare taliyihii hore ee ciidamada badda ahna guddoomiyaha hay-adda cilmi-baarista badaha soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey buuggan iyo sida uu diiradda u saarayo astaamaha uu leeyahay hogaamiyaha wanaagsan kitaabku wuxuu tilmaamaa xooggiisu tobankii sano mugdiga ahayd oo soomaali dowladdii ka baxday ummaddiisuna dhib badan ay la kulantay wixii la soo mara la ogaayey markaan fiiriyey oon idhi tobankaas yaa maeli kara cidda maeli karta wuxuu noqday madaxweyne cali mahdi cali mahdi wuxuu ahay oday weyn oo dalka qayb weyn oo ka mida bulshadada hogaamiye u ahay ilaa intuu ka dhintona fikraddaanuu ku shaqaynahay marka waxaan leenahay allow naxariiso kitaabka markaa hadda muddadaa soddon sano mujalladaaday u baahnaayeen intaasaa lagu soo koobay hadduu koobay hala raalli ahaado laakiin intii badneed wax kama tegin dalka wixii ka dhacay oo dhan ish ishaa la wada mariyey waxaan rajaynaa dhallinyaradu inay ka faa'iidaysato qaar ka mid ah indheergaradkii iyo aqoon-yahankii ka qayb galay bandhigga deegaanaha Waaya-arag ayaa waxa ay tilmaameen in buuggan ay ku kaydsan yihiin taariikho iyo waayo dhaxalgal ah isla markaana dhalinyaradu ay wax badan ka baran karaan waan jeclaadaha inaad kulligii akhrisiin gadatiin aniga waan wada akhriyay kulligiis intaan la soo bandhigin waxyaabo badan oo iga dhubsanaay laakiin aan goobjoog wahayna waa i xasuusiyey wax aanan ogeynna waa i xasuusiyey waa ka ogaaday anoo islahay dadka ugu dhow xaaji cali allah u naxariistee
arrinta buuggan buug mucjiso leh waay buug ka hadlaaya hogaaminta waay qof kastoo soomaaliha annaga horta waxaan malaynayaa in wakhtigeena jiilkeena oo la gudbaya buuggan aan u qaadanayna mataqaana buug sheeka ama buug la qoray laakiin dhallinyarada ama dadka cusub waa ka faa'iidaysanaya buuggan buug taariikhi waay nin qaranna waa ahaa wuxuu ahaa nin jecel dimuqraadiyadana waa jeclaa dadka inay sinaan halaanna waa jeclaa inay cadaalad fiican halaanna waa jeclaa ammaanadana waa ku fiicnaa maxaa yeelay geesinimadiisa ku tusaysa ammaanadiisa boqolaal kun qof ayaa jiraan xoolo dadweyne inay qaateen ama xoolo si kale u qaateen laakiin geesinimadaas inay sheegaan soonu celiyaan buuggii waa la arkay xaaji cali mahdina dad iiga badiyoo muddo dheer la joogay oo admiraalkuba ka mid yahay iyo dad badanoo hadda meesha fadhiya waa jiraan aragtidaas muxuu ka qabay aragtida ah dadku in ay wada tashadaan isfahmaan isfaham ku wada socdaan intuu ka qabayaan ku qiimaynayna
buuggan oo ka kooban qaybo badan ayaa qaybtiisi shanaad la soo bandhigay waxaana uu qoraagu diiradda ku saaray qaybo kala gadisan oo taariikhda dalka ah